bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalمين والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllه عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم اllahuma وfiqna min alأqwali واlأعmaali lima تxibه وtarضى waxaa darsigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo koob iyo kontonaad ee suuraة الأncaam allah waxa uu leeyahay subxaanه qul tacaalw atlu ma xarama rabkm عlaykum anlaa tushrikuu bih shayئa wblwaalidayni إxsaana wla tqtluu أwlaadkm min imlaaqi naxnu narzuqkm وإyaahum wla tqrbu اlfawaaxisha ma dahra minha wma baطn wla tqtlu الnfs alati xarama allah إla bاlxaq dalikum wasaakum bihi lacalakum tacqiluun allah waxa uu yihi subxaanah qul waxaad ku tidhi annabi allow tacaalow kaalaya atlu aan idinku akriye eh maa kii xarama uu xarimay rabbukum rabbigiin calaykum korkiina uu ka xarimay anlaa tushrikuu anta haddii tafsiiriye laga dhigo ila waa an iyo laa isku idqaaman eh waxaa tidhaha macnaha waxa laga xarimee uu ku dul akriyayo ayaa tafsiirkeedii uu yahay allaa tushrikuu iyo waxa ka dambeeya macnuhu markaa waxa uu noqonayaa anlaa tushrikuu ey laa tushrikuu ha ku lamaanaynina bihi ay billaahi alle shay-a waxba wa bilwaalidayni ixsaana wa axsinuu bilwaalidayni ixsaana labadii waalidna u samafala samafalid tafsiirka kale waxa uu yahay in loo soo qadaro wasaakum oo markaa macnuhu uu noqdo qul waxaad ku tidhaha nebi allow tacaalow kaalaya atlu aan idinku akriye eh maa kii xarama uu idinka xarimay rabbukum rabbigiin calaykum korkiina uu idinka xarimay iyo wamaa awjaba calaykum wuxuu idinku waajibiyeyba waayo waxyaabahan soo socdaa muxaramaad iyo waajibaad bay isugu jiraan marka waa min baab aliktifaa'i biaxadi shay-ayn labada shay midkood baa lagu kaaftoomay oo muxaramkii baa la sheegay waajibkiina waa la xadfay labadabana waa la isu dardaarmayaa oo ishraagii iyo cuquuqii iyo qatligii waa muxaramaadkii haddana wafaau lcahd ifaau lkayl iyo qowl lcadl iyaguna waa waajibaadkii marka labaduba waa isku jiraan macnuhu markaa waxa uu noqonayaa in la yidhi nebi moxamedow dadkii waxaad ku tidhaahdaa waa khitaabun lilumma nebi moxamed loo farayo kaalaya ku dheh aan idinku akriyo wixii laydinka xarimay iyo wixii laydinku waajibiyeyba oo waa maxay wasaakum ullah ilaahay wuxuu idiin dardaarmay anlaa tushrikuu bianlaa tushrikuu inaydan ku lamaanayn oydaan la wadaajin bihi ay billaah alle iyo cibaadadiisa inaydaan la wadaajinin shay-a waxba waxba inaydaan ilaahay la wadaajin ayaa alla idiin dardaarmay wa bilwaalidayni ixsaana wa an tuxsinuu waxaa kaloo alla idiin dardaarmay inaa u samafashaan bilwaalidayni labadii waalidna inaa u samafashaan baa la idiin dardaarmay ixsaanan samafalid walaa taqtuluu hadilina oo halaynina awlaadakum ubadkiinii ha dilina min imlaaqin min ajli imlaaq faqri dartii ha u dilina allah waxau ihi naxnu annaka ayaa narsuqukum idinka idin arsaaqayno waalidkii ah iyo wa iyaahum iyaga oo ubadkii ah labadiinaba annaka idin arsaaqayna waayo ina allaha huwa arazaaq dulquwati lmatiin allah waxau ihi walaa taqrabuu ha u dhawaanina alfawaaxisha macaasidii foolxumada badnayd sida zina iyo liwaad iyo wixii la halmaala ha u dhowaanina oo agteeda ha marina maa shay ha u dhowaanina waa bedelu ijtimaal min alfawaaxish ilaan fawaaxishtaa koobsanaysa maa dahara minha wamaa batan markaa ka bedel maa shay ha u dhowaanina kaasoo dahara muuqday huwa maaga oo minhaa fawaaxishta ka mid ah ama minhaa fawaaxishta ah iyo wamaa batana wixii qarsoonaada huwa maagu yacni fawaaxishtaa wixii ka muuqda iyo wixii ka qarsoonaadaba ha u dhowaanina ee ka dheeraada walaa taqtuluu ha dilina annafsa naftii ha dilina allatii naftaasoo xarama allah ilaahay uu xarimay ilaa bilxaq xaq in lagu gooyo mooye si kale alla aanu u bannayn daalikum kiina la soo sheegay oo yacni ma'muuraadka iyo waxyaabaha laydin amray ah ayaa wasaakum alla idinku dardaarmay bihi isaga lacallakum tacqiluun likay tacqiluu si aa u garataan oo wax u fahamtaan walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalalyatiimi agoonka maalkiisii ha u dhowaanina agoontiina waa la mid eh oo min baabi taqliib unbaa mudakarka loo cabiray ilaa bilatii ay ilaa biariiqati alatii waddadii mooye si kale ha ugu dhowaanina waddadaasoo hiya iyadu axsanu ugu wanaaga badnayd macnaha laba wadda hadday jiraan xasan iyo axsan waajib waxa kugu ata ugu wanaaga badan un inaad waxa weeyaan ugu hagaajisa maalka agoonka xataa yabluqa ilaa uu ka gaadhayo agoonkii ashuddahu adaygiisa ay xataa yaxtalib cabdiraxmaan naasir asicdi oo kale waxa uu ku fasirayaa xataa yabluqa wayarshud ilaa uu ka qaangaadho oo uu ka hanoono macnaha caqli iyo lexejeclo uu ka yeesho ile nin waxaa jira qaangaadho on lexejeclaba lahayn oo xoolaha laba maalmood kaga soo baxaya kaa loo dhiibi maayo allah waxa uhi wa awfuu oofiya alkayla miisidii iyo walmiisaana miisaankii bilqisti cadaaladku oofiya oo kaylku waa waxyaabihii lagu beegayay ama lagu miisayay hadhuurka iyo wixii lamid ee galaanka iyo wixii lamidka ah miisaanna dee waa wixii wax lagu miisaamayay wasniga kafadda iyo miisaanka lahaa allah waxa uhi laa nukallifu ku kalifi mayna nafsan nafna ilaa wuscahaa karaankeeda mooye oo macnaha ruuxii hadduu ku dadaalo miisaanka inuu oofiyo wixii seega ee aanu u qasdin dembi kuma laha ilaan waxaa suurowda adoo dadaalay galaankii miisay kafadii iyo miisaankii isleekaysi yidhi inay wax yari ku hoos maraan laa nukallifu nafsan ilaa wascaha laakiin ta lagugu cadaabaya waa taad u qasado inaad ka nuqsaamiseed wax ka dhinto allah waxa u ihi waidaa qultum marka aad odhanaysaan hadal ee aad ku hadlaysaanna facdiluu cadaalad fala walow kaana haba ahaade e almaquulu lahu aw calayhi jalaaluddiin asuyuuti wuxuu qadarayaa walow kaana haba ahaado almaquulu lahu aw calayhi ka wax loo odhanaya ama ka lagu odhanayo ama walow kaana almashhuudu calayhi aw lahu ka markhaatiga loo furayo ama lagu furaya haba ahaado daa qurbaa dhawaansha midu saaxiiba macnaha kan hadalka loo odhanayo ama lagu odhanayo kan loo markhaati furayo ama lagu furayo ha kuu dhawaado ama yuu kuu dhawaan laakiin cadli ku hadla oo macnaha dhawaanshuhu yay saamayn waxaad ku hadlayso iyo maragga aada furayso allah waxa u ihi wabicahd illaah ilaahay ballantiisana awfuu oofiya dalikum kiina alla idiin soo sheegay ayaa wasaakum alla idinku dardaarmay bihi isaga lacallakum tadakaruun si aad u waantowdaan oo wax ugu qaadataan wa ana hada siraatii mustaqiima waxaad ku cadfaysaa qul tacaalow atlu maa xarama rabukum calaykum anlaa tushrikuu bihidii oo wuxuu idiin dardaarmay anlaa tushrikuu bihi shay-a inaydaan waxba ku lamaanayn iyo wa ana haadaa waxa kaluu dardaarmay alla in kani siraatii jidkaygii uu yahay sidaasuu rabbi dardaarmay kaasi waa jidkaygii mustaqiiman xaal uu yahay kii toosan een qalqallooc iyo baydhitaan lahayn ee fattabicuuhu jidkaa toosan raaca oo ku toosnaada oo walaa tattabicuuha raacina assubula wadiiqooyinka yaryar ee waddadaa toosan ee mustaqiimka ah ka baydhaya bidix iyo midigba ha raacina iska ilaaliya oo fatafaraqa yani waa jawaabkii kolka haddee haddii aad raacdaan subusha ah fatafaraqa ay idinka hadlayso ama idinka leexiso bikum idinka subushaasi can sabiilih ilaahay jidkiisii toosnaa ay idinka leexiyaan oo cabdiraxmaan naasir asicdi waxa uu ku fasiray ay tudilakum canhu wa tufariqakum yamiinan wa shimaala yacni ha raacina wadiiqooyinkaa yaryar ee waddadaa toosan ka baydhaya ha raacina fatafaraqa bikum si aanay idinka hadlayn oonay idinka leexin bidix iyo midig can sabiilihi ilaahay jidkiisii toosnaa allah waxa u ihi dalikum kiinaa la soo sheegay ayaa wasaakum alla idinkula dardaarmay bihi isaga lacallakum tattaquun si aada rabbi uga baqdaan oo uga dhowrsataan oo wixii laydin faray aada u yeeshaan wixii laydiin diidana aada uga durugtaan alla waxa u ihi uma aataynaa dabeed waxaanu siinay muuse nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa waxay culimmadu yidhaahdeen kitaab haddii la idlaaqo fi lqur'aan haaliban towraad buu ku dhacaa oo kutubihii ugu horreeya ugu ururinta badnaa axkaamta shareecada ayay towraadi ahayd ee ugu mudnaa umadanna waxaa la yidhi tartiib zamaniya maahe waa tartiib khabari ah oo waa cadfu khabarin calaa khabar waayo iyadoo jidkii ilaahay iyo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam awaamirtii la siiyey oo ummadda nebi maxamed loo faray laga soo warramay ayaa haddana qisadii nebi muuse waxaa loogu cadfay uma dee waxaanaynu garanaynaa nebi muuse inuu ka horreeye aanu ka dambeyn markaa sheekadu tartiib zamaniya ma aha oo laga fahmi maayo muusa ka dambeeyey eh oo markay taasi dhacdaa kadibna muuse la siiyey maaha macnuhu ee waxa weeyi cadfu khabarin calaa khabar war war lagu cadfay uun ee zaman ahaan bay u kala dambeeyeen looma jeedo marka tartiibku waa khabari ee zamani ma aha allah waxau ihi uma aataynaa dabeed waxaanu siinay muuse nebi muuse alkitaaba kitaabkii tawraad ahaa ayaanu siinay tamaaman ay liajli itmaami nicmatina nicmadayada dhammaystirkeeda darteed baananu u siinay oo tamaam waa bimacna almasder masderkii itmaam oo atama masderkeedu waa itmaam oo tamaamku waa bimacna alitmaam marka tamaaman ay liajli itmaami nicmatina nicmadayada dhammaystir aanu dhammaystirayno darteed ayaanu kitaabka tawraada muuse u siinay cala ladii kii korkiisa aanu ku dhammaystirayno waa muuse eh axsana wanaagga falay ee wixii loo waxyooday ee la amray inuu dadka gaadhsiiyo ka soo baxay ee wanaajiyey si aanu kaa nicmadayada ugu dhammaystirno waa muuse eh oo alladii axsana waa muuse calayhi salaam iyo wa tafsiilan caddayn aanu caddaynana darteed baanu tawraad muuse u siinay likulli shay wax walba la caddaynayo iyo wa hudan hanuun dartii iyo wa raxma naxariis dadka loogu naxariisanayo darteed ayaanu tawraad u siinay lacallahum waxay mudan yihiin markaa nimankaa reer banu israa'iil biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa iyo bachiga dambe yu'minuuna inay rumeeyaan ayaa ay mudan yihiin ama dee lacallada bimacnaa kaydii ka dhig oo tacliil ka dhig oo lacallahum biliqaa'i rabbihim yu'minuun ay likay yu'minuu si ay u rumeeyaan biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa si ay u rumeeyaan ayaanu u siinay allah waxa u ihi wahaadaakani kitaabun kitaab weeyi waa qur'aankii kitaabkaasoo anzalnaahu waanu soo dejinay tankiirkuna waa tacdiim waayo waa la nakireeyey waa tafkiim weyneyn arrinkiisa la weyneynaya darteed oo maqaasida wax loo tankiiriya waxaa ka mid a tacdiim iyo tafkiim wahaadaakani kitaabun kitaab weeyi waa qur'aankii kitaabkaasoo anzalnaahu waanu soo dejinay kitaabkaasoo mubaarakun la barakeeyey oo khayrkiisa adduunya iyo kiisa aakhiraba uu badan yahay ee fattabicuuhu raaca kitaabka oo wattaquu iska jira ina ka baydha ilain macna taqwa asalkeedu waa in layska ilaaliyo wax alla wixii lagu cadaab mudanaya macaasi iyo dembi iyo xaaraan ah marka iska jira waa laasimka kelmaddan itiqaaga oo marka xaaraantii layska xakameeyo maxaa ka laasimaya rabbi in laga baqay oo amarkiisii la fuliyey nahyigiisiina laga tegay wattaquu raaca kitaabka oo wattaquu iskana jira gaalnimo iyo xumaan iyo ina ka baydhaan iska jira lacallakum turxamuuna likay turxamuu si laydinku naxariisto an taquuluu waxay cillo u tahay anzalnaahu oo kitaabka waxaanu u soo dejinay ay limaada anzalnaahu an taquuluu lianlaa taquuluu si aydaan u odhan ayaanu usoo dejinay qur-aankaas ama an taquuluu karaahata an taquuluu inaad tidhaahdaan nicid aanu nacayno darteed ayaanu usoo dejinay marka basriyiintu waxay usoo qadarayaan karaahata an taquuluu kuufiyiintuna waxay usoo qadarayaan lianlaa taquuluu taa kuufiyeentee sahlan iska qaado an taquuluu ay lianlaa taquuluu si aydaan u odhan baanu usoo dejinay kitaabka inamaa unzila waxa uun lagu soo dejiyey alkitaabu ay lkutub waa jinsulkutub waayo ashanaa jinsiye ah si aydaan u odhan kutubtii waxaa lagu soo dejiyey uun calaa taaifatayni laba qolo oo min qablina anaka naga horreeyey waa ahlu kitaabkii yahuud iyo nasaara ee tawraad iyo injiil loo soo rogay si aydaan taa ugu afgobaadsan wain kunna ay wainahu ay lmra washana intu waa mukhafafa min athaqiila isamkeedu waa damiiru shani qadaran oo maxduuf ah wain kunna ay wainahu ay lmra washana waxa xaalkiiyo arrinkuna yahay kunnaa waxaanu ahayn can diraasatihim kutubtooda akhrintooda iyo diraasaynteeda laghaafiliina kuwa mooganaa baanu ahayn oo dee luqadan cibriyada ee ay kusoo degtay mabaanaan garanayn marka maadaama aanaan afkooda iyo luqadoodana garanayn kutubtooda iyo akhrinteedaba waanu mooganayn oo bimacnaa jaahiliin baanu ka ahayn aan garanaynba waxay akhriyayaan iyo waxay uga jeedaan si aydaan taa u odhan ayaanu qur-aanka usoo dejinnay aw taquluu aw lianlaa taquluu ama aydaan u odhan low annaa haddii annaka unzilo lagu soo dejin lahaa calaynaa korkayaga alkitaabu kitaabka lakunnaa waxaanu ahaan lahayn ahdaa kuwa ka hanuun badan minhum iyaga labadaa daa'if ee yahuud iyo nasaara yacni waxaanu qur-aanka idinku soo rognay si aydaan u odhan dee kutubta dadkii naga horreeyey unbaa loo soo dejiyey isku afna maanaan ahayn manaanaan garanayn ama aydaan u odhan haddii annaka nalagu soo dejin lahaa kuwa waa ka hanuun badan lahay allah maxaa uu yidhi faqad jaakum allaylehe dhab ahaan buu idinku yimid bayinatun xujo cad waa qur-aankii oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaataa idiin timid wa hudan iyo hanuun iyo waraxmatu naxariis faman adlamu yaa haddaba ka dulmi badan cidina kama dulmi badna eh minman ruux kadaba beeniyey biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa beeniyey oo wasadafa ka jeedsaday canhaa aayaadka ama waxaad tidhaahdaa wasadafa ka jeediyey dadka canhaa aayaadka labadaba waa lagu fasiray sanajzii waanu abaalmarin doonaa baa rabbi uu yidhi aladiina kuwii waanu abaalmarin doonaa yasdifuuna ka jeedsanaya ama ka jeedinaya dadka can aayaatinaa aayaadka yaga suu-a alcadaabi cadaabkiisa u xun ayaanu ku abaalmarin doonaa bimaa kaanuu bisababi kownihi ahaanshahooday ahaayeen darteed baanu ugu abaalmarin yasdifuuna kuwa xaqa ka jeedsada ama dadka ka jeediya yacni ahaanshahay sidaa ahaayeen sababteeda ayaanu ugu abaalmarin doonaa haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay mawaadiic muhim ah waxa ugu horeeya markii ilaahay hore usoo tilmaamay u usoo caddeeyey muxaramaat acaam hadalkii allah uu yihi qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxarama calaa طaacimin yطcamuh ilaa akhiri اlaayaat halkaa markii lagu soo caddeeyey muxaramaadka cuntada ayaa halkan waxaa lagu caddaynayaa muxaramaad aan madcuumaadkii la quudanayay ahayne ashyaa kale ah oo dee shirkigii iyo caaqnimadii iyo dilkii awlaadda iyo wixii lamidka ahaa ayaa halkan lagu caddaynaya imaamu tirmidi iyo dabaraanina waxay soo wariyeen cabdillaahi bn mascuud oo dhahda uu yidhi man sarahu an yandura ilaa wasiyati muxamadi sala allahu alayhi wasalam alatii calayha khaatamuh falyaqra' haulaai alaayaat ilaa qawlihi tacaala lacallakum tattaquun ibn mascuud waxa uu yidhi ruuxa uu faraxti geliyo inuu eeguu arko dardaarankii nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam ee shaabadiisu ku dul taallay ruuxa doona inuu eeguu arko ha akriyo aayaadkaa ilaa laga gaadhayo lacallakum tattaquun ha akriya ayaa uu yidhi haadihi alwasaaya waa dardaarano muhiim ah oo ummadaha intooda badanna ay ka midaysnaayeen waxyaabo la diidayo iyo waxyaabo la farayo waxa ugu horeeya al-ishraaku billaah ilaahay in loo shariik yeelo umamkaoo dhan waa loo diido oo cid loo fasaxay may jirin ambiyada oo dhanna dacwadoodu waxay ka midaysnayd cibaadatullaahi waxdah keligii alle in la caabudon cid kale lala wadaajin cibaadadiisa waxaa lagu xijisiiyey markii xaqii ilaahay la tilmaamo tawxiid iyo cadamu lishraak in la keliyeeyoon cid lala wadaajin oo xaqullaahi cala alcabiid ah ayaa waxaa lagu xijisiiyey aadamaha iyo makhluuqaadku xuquuqday isku leeyihiin xaqa ugu mudan ee ugu horeeya oo xaqa labada waalid ah oo had iyo jeer qur-aanka waxaad ku arkaysaa ilaahay xaqiisa marka uu xuso ee dadka uu ku booriyo waxa uu ku xijisiiyey xaqa labada waalid waa culayska uu culus yahay darteed waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaah wa bilwaalidayni ixsaana rabbigaa waxa uu xukumay nebi moxamedow inaydaan caabudin isaga mooye axad kale labada waalidna aada u samafashaan marka waxaa la ysku xijisiinayaa xaqii alloo tawxiidka ah iyo xaqii aadamaha ka ugu mudan oo ka labada waalid ah labada waalidna waa sii kala mudan yihiin oo hooyaa ugu mudan oo rasuulku sala allahu alayhi wasalam markii uu nin saxaabigii ku yidhi man axaqu nnaas bixusni saxaabatii dhaqan wanaagayga yaa ugu xaqnimo badan qaala ummuk qaala uma man qaala ummuk qaala uma man qaala ummuk qaala uma man qaala abuuk saddex jeer markuu yidhi hooyadaabaa ugu xaqnimo badan cidaad u samafasho ayuu markii afraad yidhi aabbaha marka halkaa waxaa laga garanayaa xaqa hooyo siduu u culus yahay sidaa darteed ayaa xadiidka waxaa ku ansaxay cabdillaahi bni cumar bn alkhadaab inuu kacbada ku arkay nin yamani ah oo hooyadii xambaarsan oo la dawaafaya kacbadii hooyadii kula dawaafaya intuu dhabarka ku xambaaray waa yeel aan socon karayn bay ahayd markaasuu yihi ya bna cumar ataraanii jazaytuhaa wuxuu yihi cabdillaahi bnu cumarow ma u malaynaysaa inaan xaqeedii u guday wuu xambaarsan yahay wuu la dawaafayaa tacabka uu dawaafku leeyahay qofkii tagaa garanaya bal maxaad u malayn qof dhan adoo xambaarsanna hooyadaadii ku dhashay waa tacabun calaa tacab ma u malaynaysaa buu yidhi inaan u abaalguday waxa uu ku yidhi ibnu cumar laa walaa bizafratin waaxida iska dhaaf inaad u abaalguddaye hal mar oo marka nabarku qabto dee hiinraaggii ay hiinraagasay neefsanaysay hal mar oo nabarkaasi qabtay neefsigaa iyo hiinraaggaa ay neefsatayna xataa halkaa mar uma dhiganto wax alla waxa aad qabatay allahu akbar yacni dee halkaa waxaad ka garanaysaa culayska hooyo soo maraya wahnan calaa wahn taag darrada iyo dacfiga iyo xanuunka iyo waxay kula soo martay intay uurka kugu siday markii waxa weeyaan aad banaanka usoo baxday imisay tacab kula soo martay adoo sidaa u yaala oon dhaqaaq iyo jiif iyo joog midna aan lahayn ilaa intaad ka taabagelaysay dabeed markaad is aragtuun aayar adoo ordaya ayaa laga yaabaa inaad indhaha ku giirto ood si qalloocan u eegto war uma haysid waxay kula soo martay intay kuu soo jeeday adoo iska jiifa intay kuu tacabtay adoo iska raaxaysanaya intay kuu haraaday adigoo ka dhergaya intay kuu gaajootay adigoo ay wax ku siinayso ma garan kartid marka calaa kullin hooyo wax sahlan ma aha qofkii ilaahay ku arsaaqay hooyo nool oo weli calaa qaydil xayaa ku suganna jannada lugaheeda ha ka raadiyo halkaasaa ugu dhow waxaa kaloo ilaahay amray ama wuu u diiday qatlu lwlaad walaa taqtuluu wlaadakum min imlaaq war ubadkiina ha u laynina faqri dartii caydhnimo aa ka baqaysaan darteed ha u laynina aayaddii kale waxay idhi walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq naxnu narzuquhum wa iyaakum ubadkiina ha u laynina cabsi aa ka cabsanaysaan faqri darteed annakaa arsaaqayna iyaga iyo idinkaba aayaddan kale ee suurat lisraa waxaa la hormariyey ubadka oo naxnu narzuquhum ilan caydh baa laga cabsanayaayo ubadka annakaa arsaaqana iyo wa iyaakum idinkan dhalayba tanna waxaa la hormariyey waalidkii oo walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq naxnu narzuqukum idinkoo waalidkiia iyo wa iyaahum iyagoo ubadkii ah futuuxaat lilaahiyaha sulaymaan aljamal waxa uu ku leeyihi waxay culimada qaarkood yidhaahdeen waxaa loo cabiray aayaddan ancaam min imlaaq suuratu israana loo cabiray khashyata imlaaq liana hada fi lfaqri annaajiz fayakunu khitaaban lilaaba'i alfuqaraa aayaddan suurat lancaam waxay ka warramaysaa faqriga markaa xaadirka ee jooga oo markaasay fuqara yihiin aabbayaashu kama baqanayaane faqri bay ku sugan yihiinba marka sidaa darteed baa aabbayaashii fuqarada ahaa loo yidhi walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin waa fuqara marka faqrigaa dartii ha u dilina waa faqri joogo oo xaadir ah waxa uhi sheekhu wamaa fi lisraa fi lmutawaqac aayadda suurat lisraana waa la filanayaa faqrigoo waa laga baqanayaa ee mid markaa xaadira ma aha oo aabbayaashu xaaladdaa waaba hodan oo hanti waa haystaan laakiin waa faqri ka carar haddii ubadka aad wax siisaan bilaa xooluhu idinka baaba'aan fa yakuunu khitaaban lilaaba'i alagniyaa ta israna waa khitaab ku socda aabbayaashii hodanka ahaa ayuu khitaabku ku socdaa sidaa darteed naxnu narzuquhum wa iyaakum ubadka loo hormariyey ila iyagoo hantidii haysta ayay haddana xoolihii u baqayaan waxaa markaa ka muuqata kuwooda wax haysta iyo kuwaan waxaysanay inay ka sinaayeen laynta ubadka laakiin qaarna waxay u laynayeen faqri marka ay ku jiraan qaarna waxay u laynayeen cabsi ay ka qabaan waydin faqrin laakiin dilka waa ka sinaayeen allah waxa u ihi walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq naftii alla xarimay dhiiggeeda in la daadiyo ha daadinina xaq in lagu daadiyo mooye oo xaqu waa maxay dee laa yaxilu damu mri'in muslimin ila biixdaa halaath rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uhi ruux muslim ah dhiiggiisa in la daadiyaa kuma banaano saddex midkood mooyaane athayibu zani wanafsu binafsi wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca kii gogol dhaafay isagoo guur xalaala soo maray in dhagax lagu dilaa waa xaq kii waxa weeyaan naf dilay in loo dilaa waa xaq kii isagoo muslima ridoobee diinta dib ugu noqday in la dilaa waa xaq laakiin yaa dilaya ma qof kasta xaakimka talada haya ayaa xadka ku oogaya waayo waxaa loo yaqaano xuduudda shariicada in la oogo xilkaa cidda la saaray maaha cid walba waa cidda talada haysa ciddaasi hadday oogi weydo iyagaa ilaahay kala xisaabtamaya laakiin haddii ummadda loo wada banayn lahaa maxaa dhici lahaa dee mid walba intuu qoriga qaato inuu yidhaha xadkii baan oogaya dee markaa fawdo iyo fitno iyo fasaad ballaadhan baa dhici lahaa markaa xuduudda iyo axkaamta shariicada fulinteeda xaakimka muslimkaa leh nufuusta la diiday in la daadiyo dhiiggeeda xaq in lagu daadiyo mooye anwaacdii gaalada qaar ka midaa soo gelaya sidaa darteed baa la yidhi mu'min lama odhan walaa taqtulu nafs naftii la xarimay in la dila ha dilina xaq mooyaane in lagu dile gaalkii waxaa soo gelaya almusta'man waalmucaahad waaddimmi gaalkii ballanta lagula jiray in la dilaa waa xaaraan waxay soo gelaysaa walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq bal waa lagu naargelayaa waayo nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi man qatala mucaahadan lam yarax raayixata aljanna mid lala ballamo ballan lagula jiro oo ammaan iyo ballan la siiyey ruuxa dilaa jannada ma uriyo inuu gala daayo hadda waa gaal laakiin ballantii muslimiintaee uu buriyey ayuu ku naargelayaa maadaama uu dilay gaal ballan lagula jiro waayo muslimku ballanta uu galo wuu dhawrayaa ama gaal ha la galo ama muslim ha la galo haddii iyaga laga baqo waa loo sheegaya waxaa la odhanayaa ogaada waa inoo dagaaleh dhinac keliya lagaga qaadi maayo waa la ogeysiinaya wa imaa takhaafana min qawmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa si looga sinaado dagaalka oo waxaa lagu leeyahay haddii laga shakiyo inay ballanta buriyaan oy weerar soo qaadaan waxaa la odhanaya war hooya ogaada waa inoo dagaale laakiin waan ka shakiyay inaad iskaga qaaddo waa xaaraan waayo ballan burin bay noqonaysa sidoo kale almusta'man kii maganta ahaa gaalka madaarka hargeysa kasoo degaya fiisaha loogu dhufanayo waa musta'man ammaanka maxaa ka turjumaya maanta waddanka islaamku fiisa gaalka uu siiyo ma qof lala dagaalamaya fiise la siiya oo dagaal iyo xarbe udhexeeyo mar haddii fiise la siiyo fiise dalku gala kusoo galay macnaheedu waa maganta waddankaa ammaan baa la siiyey in magantaa islaamka far la saaraa waa xaaraan muslimka siday xaaraan u tahay in la taabtaa ayay gaalkaana xaaraan u tahay in la taabto waayo ammaan baa la siiyey waxaa lamid a dimmigii kuwii waxa weeyaan yahuudiga ama kiristanka ama ahlu kitaabka ahaa ee xukumka islaamka ku hoos noolaa ee jizyadana iska bixinayaan cashuur madaxeedka madaxooga ku waajibay dawladda islaamka u dhiibayey kuwaana in far la saaraa waa xaaraan marka walaa taqtulu nafs waxaa soo gelaya ama muslimkii ha noqdo dhiiggiisa la dhawray ama gaalkii ha noqdo dhiiggiisa la dhawriyo xoolihiisaba sida kan maganta ah iyo kii ballanta la siiyey iyo kaadimiga ahe waxa weeyaan gaal iyo muslim toona naftii la dhowray dhiiggeeda in la daadiyaa waa muxaram walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan xataa yabluga ashuddah waxaa la xarimay xoolihii agoonta in loo dhawaado waxaa ka xeel dheer walaa ta'kuluu walaa taqrabuu lama odhan ha cunina ee ha u dhawaanina baa layidhi waa agtoodaba ha marina oo wax dhibaataa ha ku samaynina waxaa isku mid a haddaad cunitaan aad cuntay kudh ku dhibaatayso haddaad cabitaan aad cabtay ku dhibaatayso haddaad tasaruf kalood ku samaysay oo hoy iyo hu iyo wax lamid a aad waxa weeyaan dee ka iibsatay waa ayi nooc min anwaaci tasaruf waa caam sinaba xoolahooda ha ugu xadgudbina ilaa bilatii hiya axsan sida ugu wanaaga badan mooyaane waa qofka ugu shaqaynaya dee u rogrogaya oo xataa qofkii ugu shaqaynayaa la yidhi waman kana haniyan falyastacfif waman kana faqiiran falyakul bilmacruuf ka hodanka ee xoola haystaa isagoo ugu shaqaynaya xoolahooda ha iska daayo faryu ka saari ilaan waa agoone ka faqiirkee baahanna si macruufe sida curfigee la yaqaano ee aan dhibaato ku ahayn ee isagoo kale wuxuu ka qaadan lahaa hadduu shaqadaa qabto ha kaga cuno ha ka qaato oo wixii isagoo kale hawshaa uu ka qaadan lahaa ama waxa weeyaan mushahar ama mushqaayad uu uga qaadan lahaa ha ka qaato maadaama uu faqiiriya haddaanu saa u baahnayn isagoo ugu shaqaynayo oo u rogrogaya ha iska daayo sidaasaa u fiican xataa yabluga ashuddahu waxay culimadu ku fasireen sida cabdiraxmaan naasir asicdiba tafsiirkiisa uu ku caddeeyey xataa yabluga wayarshud ilaa uu ka qaangaadho caqli iyo garashana ka yeesho oo waxaa loo raaciye wayarshudda waxaa jira qof qaangaadh ah oon haddana talada iyo tasarufka xoolihiisa lagu aamini karay oo haddaanu lexe jeclaba lahayn oo laysleeyahay waxaba wuu iska baabi'in dee gacanta loo gelin maayo waa loo haynayaa marka waxaa shardi ah in ay labadaasi kulmaan qaangaadh iyo caqli iyo garasho iyo lexe jeclo xoolihiisa uu qabo oo aayaddiina soo martay suuratu nisa waxay nagu soo martay wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaax fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum yacni imtixaam oo jirriba agoontii ilaa marka ay qaan gaadhaan ee qaangaadhkii ay gaadhaan haddaad hanoon ku aragtaan iyo caqli iyo garasho iyo lexe jeclo xoolahooda u dhiiba marka maxaa la israaciyey albuluuq waarushd labadaasaa la israaciyey sulaymaan aljamal futuuxaat lilaahiyah waxau ku odhanayaa xataa yabluga ashuddahu waxa uu odhanayaa laysa gaayatan linahyi nahyigaa walaa taqrabuu maalalyatiimi ghaaya uma aha id laysa almacnaa macnuhu ma aha faidaa balaga ashuddahu faqrubuuh dee hadduu qaan gaadho xoolihii u dhawaado cuna macnuhu ma aha lianna hada yaqtadii ibaaxata akli lwaliyi lahu bacda buluuqi sabiyi waayo halkaa waxaa laga fahmayaa haddii ghaayuu nahyiga u yahay la yidhaha xataa yabluqa ashuddahu in qofkii mas-uulka xoolaha ka ahaa ilmaha yari hadduu qaan gaadho ay u banaantahay xoolihiisi inuu iska cuno ninkii mas-uulka marka hore uga ahaa bal huwa gaayatu lima yufhamu min annahyi waxa uu gaayo u yahay xataa yabluqa waxa nahyiga laga fahmaye nahyiga laftiisa ma aha kaanahu qiila ixfaduuhu xataa yasiira baaliqan rashiida waxabay la mid tahay iyadoo la yidhi u ilaaliya oo u dhowro oo u hagaajiya ilaa uu ka qaangaadhayo uu ka noqonayo qof qaangaadh ah caqli iyo rushdi iyo garashana leh fa xiinaydin aslimuuhu ilayh markaa u dhiiba macnahan uu futuuxaatulilaahiyaha sheekhu ku tilmaamaya waxa weeye haddii la yidhaahdo walaa taqrabuu maalalyatiimi ilaa bilatii hiya axsanu xataa yabluqa ashuddahu xataa yabluqa gaayadani waxay gaayo u tahay nahyigaa haddii la yidhaah maxaa la moodi lahaa ha u dhawaanina xoolaha ilaa intuu ka qaangaadhayo laakiin hadduu qaangaadho u dhawaaday noqon soo maaha haddii la yidhaho waa gaaya linahyi muraadkuna sidaa ma aha ilan qurbaanu maalilyatiim in loo dhawaadaa waa manhi ama ha qaangaadha ama yuu qaangaadhi marka gaayo wuxuu u yahay maaha nahyiga e waxa nahyiga laga fahmayo oo ilaalinta ah oo macnuhu waxa uu noqonayaa yacni u ilaaliya ilaa intuu ka qaangaadhayu caqli ka yeelanayo oo dee markaa u dhiiba uu qaangaadhiyo caqli isla helo macnuhu iyo muraadku waa sidaas wa awfulkayla wlmiisaana bilqisti laa nukalifu nafsan ilaa wuscaha waa wafaau lkayli wlmawaasiin in wixii wax lagu beegaye lagu miisayey ama lagu miisaamayey cadaalad lagu wafeeyo oo lagu dhammaystiro oon waxba laga dhimin haddii kale hoog iyo halaag baa qofka hanti uu noqonayo oo waylun lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum yuksiruun allah waxa uu yihi hoog iyo halaag wuxuu hanti u yuhu usugnaaday kuwa mawaasiinta iyo waxay miisayaan nuqsaamiya kuwaasoo iyagu dadku markay wax kasoo miisanayaan ka wafaysanaya oo xaqooda dhammaystiranaya markay se u miisayaan ama u miisaamayaan ka nuqsaaminaya dadka xaqooda idan laabudda min alwafaa laakiin adoo dadaalaya wixii ku seegee ku dhaafa laa nukalifu nafsan ilaa wuscaha wa idaa qultum facdiluu walaw kaana daa qurba markaad hadlaysaanna cadli ku hadla ciddaad ka hadlaysaan ha idiin dhawaato ama ha idinka dheeraato gaal dil gartiisana sii waata soomaalidu tidhaahdo oo walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa yacni cid cadaawad iyo colaadaa u qabtaan yo idinku xambaarin inaydaan u cadaalad falin cadaalad fala sidaasa alla ka cabsiga u dhow oo laydin amray markaa ruuxu cidda uu yahay ha eegin ee xaqa eeg ruuxa ha eegin ee xaqa eeg yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhada'a lilah walaw calaa anfusikum aw ilwaalidayni walaqrabiin in yakun ghaniyan aw faqiiran faallahu awlaa bihima falaa tattabicu lhawaa an tacdiluu allah waxa u lahaa subxaanah mu'miniintiyay waxa ahaataan kuwa cadaaladda ku taagan oo hor ilaahay marag iyo markhaatiga uu furaya walow nafihiina ha ahaato waxaa ku markhaati furaysaan labadiinna waalid ha ahaadaan xigtadiinna iyo qaraabadiinna ha ahaadaan hadduu qani yahay amase faqiir yahay ilaahay ba uga awlaysan in la eego xaggiisa ee hawada ha raacina si aydaan u leexan oo shaahidku waxa uu yahay macnaha qofkani waa faqiir naxariis aada ugu naxariisanaysa ha ugu eexan ilaahay baa qofka kaaga naxariis badane aduu xaqun fur taasaa isaga raxmad u ahay waa qani habrasho aada uga habranaysana ha u leexan ilaahay baa ka awlaysana aduu xaqa uun sheeg markaa cadliga ku dadaal wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuhu walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilihi dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun allah subxaanahu wa tacaala halkan wuxuu ku tilmaamay jidkiisu inuu mid keliya yahay sabiilun waaxid hal jid buu ilaahay yidhi raaca jidkaa keliya toosan kuwa ka baydhaya iska ilaaliyo ha raacina ilaahay waa mid rasuulku inoo soo diray sala allahu alayhi wasalam waa mid kacbadaynu u jeedsanaynaa waa mid kitaabkii loo soo dhiibay waa mid dariiqa lagu gaadhayay ilaahay iyo rasuulkiisa ina gaadhsiinaysa iyo xaquna waa mid ee laba ma aha alxaqu waaxidun laa yatacadad xaqu ma tiroobo waa mid keliya laba ma aha xataa si kasta haddii laysku khilaafo xaqu waa midun dhinacun buu jiraa dadkunbuu ama ka qarsoomaya ama garan la marka ilaahay waxa uu tilmaamay jidkiisu inuu mid yahay wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh jidadka kale ka baydhayaana ay tiro badan yihiin walaa tattabicu subul wuxuu rabbi tilmaamay subushaa haddii la raaco wadiiqooyinkaa tirada badan inay ka leexinayaan dadka jidkii keliyahaa ee toosnaa cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaa markuu fasiraayay waxa uu yidhi wawaxad asiraaط waadaafahu ilayh liannahu sabiilu waaxid ilaahay jidkiisii waa keliyeeyey waxada siraad mufrad buu ka dhigay waa mid keliya laba ma aha wa adaafahu ilayh naftiisuu u tiiriyey rabbi waa tashriif ah oo wuxuu yidhi wa ana hada siraaطii waa jidkaygii waa idaafa ila allah wuxuu sheekhu yidhi liannahu sabiilu waaxidu muusilu ilayh waayo waa jid keliya oo dadka ilaahay gaadhsiiya laba ma aha jidka dadka ilaahay gaadhsiiyaa waa mid keliya iska ilaali wallahu huwa almuciinu lisaalikiina calaa suluukih kuwa jidkaa keliya marayana allah ugu kaalmaynaya maridiisa iyo socodka ay waxa weeyaan jidkaa ku soconayaan ibnu katiirna waxa uu yidhi aayaddaa markuu fasiraayey inamaa waxada subxaanahu sabiilah ilaahay jidkiisii waa keliyeeye mid buu ka dhigay liana alxaqa waaxidun waayo xaqu waa mid laba ma aha jidka xaqa gaadhsiiyaana waa mid laba ma aha laba wada ma tagaan mid keliyaa tagta walihaada jamaca subul sidaa darteed ayaa ilaahay wadiiqooyinkii faraha badnaa ee xaqa ka baydhayay waa farabadiyo jamac buu ka dhigay litafaruqihaa wa tashacubihaa waa kala tagsanaanteeda iyo faraarada faraha badan ee ay leedahay darteed kama qaala tacaala siduu allah uu yidhi koreeye allahu waliyu ladiina aamanuu ilaahay waa kuwa mu'miniinta a gargaarahooda u gargaaraya arrinkooda iyo taladooda haya yukhrijuhum min aulumaati ila annuur ilaahay waxa uu ka saarayaa mu'miniinta mugdiyaalka xaggoodaoo iftiinkuu u saarayaa ma arkasa min aulumaat waa mugdiyadii gaalnimada iyo shirkiga iyo bidcada iyo baadida iyo xumaanta oo dhan way fara badan yihiin ila annuur nuurka xaggiisuu u saarayaa waa mufrad waayo nuurka iimaanka iyo islaamnimada u baxaya waa mid ee laba ma aha waa nuurka qur-aanka un lama odhan ila alanwaar ila annuur ila alanwaar ku arki maysid qur-aanka maxaa loo ifraadinayaa ila nuur waayo nuurka iimaankaa mid ah maxaa loo farabadinayaa aulumaat waayo mugdiyada baatilkaa tiro badan oo lagu dhex lumaya waladiina kafaruu awliyaauhum ataaguut kuwa gaaloobayna xigtadooda iyo asxaabtooda arrinkooda haysaa waa taaguutka shaydaanka iyo inta la halmaashee xadgudubtay ee shareicada ka tallaabsadaa awliye u ah yukhrijuunahum min annuuri ila aulumaat waa kuwii hore cagsigooda nuurka iimaankay ka saarayaan dawaaqiida oo mugdiyada baatilka iyo kufrigay u saarayaan ulaaika asxaabu nnaar hum fiiha khaaliduun kuwaasi waa naarta asxaabteedii oo waa ku waarayaan halkaa waxaynu ka qaadanaynaa sunnada iyo salafiyada iyo tawxiidku waa fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah marka sunno laga hadlayo iyo manhajkii salafka iyo tawxiidka waa fitrada xaqee ilaahay aadamaha iyo addoommadiisa ku beeray uma baahna hadal fara badan iyo qofka wax badan oo lagu qanciyo waayo way iska caddahay sida dharaartaa cad walaysa yasixu fi ladhaani shayun ida xtaaja annahaaru ilaa daliilin waxbaba adhaanta iyo maskaxda ku ansixi maayaan oo la rumaysan maayo haddii maalinta caddi daliil u baahato la yidhaha inay maalin tahay maxaa u daliila inuu kani gidaar yahay maxaa u daliila dee waxbaba ansixi maayaan marka waa wax iska cad idan ruuxa inuu fahmo islaamku inuu mid yahay oo kitaabku mid yahay oo ummadda islaamku dhammaantood ay tahay jamaaca waaxida oonay kooxo iyo ururo badan ahayn waa wax caqliga fayow si fudud u fahmi karo iyadoona hadalba lagu badin waayo dee dariiqii xaqa ahaa ee islaamku inoo tilmaamaa midh keliya ah nabigu sala allahu alayhi wasalam sida xadiidka ibn mascuud ku sugan ee saxiixa ah khata lanaa rasuulu llahi yowman khatan mustaqiima ibnu mascuud waxau yihi maalin maalmaha ka mid a ayuu rasuulku xariiq dheer oo toosan noo jeexay wa khata khutuudan can yamiinihi wa khutuudan can yasaarih xariiqaa dheer ee toosan bidixdiisa iyo midigtiisana wuxuu ka jeexay xariiqyo yaran oo fara badan oo ka baydhaya kaa toosan ee mustaqiimka ah dabeed rasuulku waxau yihi hada sabiilu llah kaa toosanaan jeexay waa jidkii ilaahay ee midka keliya ahaa wa haadihi subul wadiiqooyinkan ka baydhayna tusaaluu ku muujinaya rasuulku sala allahu alayhi wasalam waayo darbu lamhaal dadka tusaalayaal in loo soo qaataa waa waxyaabaha loogu soo dhaweeyo garashada iyo fahamka dadka marka wadiiqooyinkaa yaryarna waxa uu rasuulku yidhi waa subushii wamaa min ariiqin ilaa wacalayhi shayطaanu yadcuu ilayh waxau yihi wadiiqo kastoo wadiiqooyinkaa ka mid ah madaxeeda shaydaan baa taagan dadka ugu baaqaya oo le xaqii waa kana ukaalaya sheikhulalbani muxuu yihi alayhi raxmat اllah laa shaka ana hadihi uruqa shayطaaniya hiya alatii tumahilu alaxzaab alkaiira waxaa shakila-aana buu yidhi duruqdan shaydaaniga ee shaydaanku dadka ugu baaqaya waa ta matelaysa axsaabta iyo ururada faraha badan leh ee ummadda islaamka kala geysee fidnaysay maantana qofka caqli fayow ku eegaa cilmi buuran bayuu yeelane dhibaatada ay dhexalsiisay ummadda kala qaybsanaanta ay ururo iyo axsaab u kala qaybsantay ama tu siyaasadeed ha noqoto ama tu diineed oo dacwadeed ha noqotee qofka dhibaatada ka dhalatay u fiirsadaa wuxuu garan karaa waxaan inaanu sharcigii nebi moxamed lagu soo dejiye ahayn sala allahu calayhi wasalam waxaa kaaga filan ood ku fahmaysaa gaaladu maanta siday u dhiiri gelisaa hanaankan ururada badan iyo waxaan ummadda lagu soo afrogay siday u fangareeyaan siday u dhiiri geliyaan siday u ilaaliyaan aad bay u ilaaliyaan soo maaha oo ma kula tahay gaal maslaxo islaam iyo dan ummadeed inuu u dadaalayo laa wa alfa kalla wallahina anuu dadaalay waayo waa cadowgaagiiba ilaahay baa sheegoo yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa mu'miniintiiyey cadowgayga iyo cadowgiina sokeeyaha ka dhiganina waa gaalada e marka gaal muxuu ururada tirada badan ummadda islaamka dhexdeeda ugu faafinaya muxuu u fangaraynayaa muxuu u dhiiri gelinayaa wuxuu garanayaa ummadda islaamku markay kala googo'do ee mid walba ka kale lagu diro ilan waa kuwaa kala dhammaan leh inuu isagu qadaadka u jiibsanayo raaxaysanayo iyagiina ay isku mashquulayaan oo shaacirkii xakiimka waa kii lahaa ta'ba rimaaxu ida jtamacna takasuran waida iftaraqna takasarad aaxaadan warmuhu iyo uluhu haddii laysku geeyo ma jabaan laakiin haddii la kala geeyo mid mid baa loo jabiyaa bal toban ulood isku qabo sidaa u qabo ma jabin kartid laakiin mid mid bal u qabo mid walba ayarbad dhac ka siinaysa ad laba u kala jabinaysa waa ta maanta ummadda islaamka haysata boqolaal urur markay noqdeen oo kala wada jeeda diin iyo dunyaba mid walba gaar baa loo cunay oo waxa weeyaan cadowgiisu uga dhargay marka halkaa waxaynu ka garanaynaa islaamku inuu yahay jamaacatun waaxida laa jamaacaat wa xisbun waaxid laa axzaab waxaa kaaga filan xadiidkii saxiixa ee sunanka ku jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam markuu tilmaamay yahuud iyo nasaara intay u kala kacday ayaa wuxuu yidhi wasataftariqu hadihi lummatu cala alaatin wa sabciina firqa kulluha fi nnaari ilaa waaxida ummadda nebi moxamedna waxay u kala kici doontaa saddex iyo toddobaatan fariiqo oo kulluhaa fi naara mid mooyaane waa la weydiiyey man hiya hiya aljamaaca mu odhan hiya aljamaacaat ilan jamaacaad baa maanta lala yaacaya rasuulku dee mu odhan hiya aljamaacaat maynu ku been abuuranaa man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu lahaa ninka si badheedha iigu been abuurtaa maqcadka uu gelaya iyo makaanu fadhigiisa naarha uga diyaargaroobo dee rasuulku wuxuu yihi hiya aljamaaca waa jamaaco keliya waa mufrad maaha musane iyo majmuuc midna riwaayada kale jamaacadaa sii caddaynaysa waxa uu yidhi man kaana calaa maa ana calayhi alyawm wa asxaabi maanta aniga iyo asxaabtaydu waxaanu ku sugannahay cidda ku sugan ayaa badbaadaysa idan waa jamaaca waaxida laa jamaacaat sidoo kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam axaadiid fara badan buu ku tilmaamay in ummadda la amray aljamaaca furqa iyo fitnana loo diiday oo xadiidkii saxiixa rasuulku waxa uu ku yihi ina allaha yardaa lakum halaaan saddex buu rabbi raalli idinka yihi waxaa ka mid ah wa an tactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu inaad xadhigga alla cuskataan idinkoo midaysan oo idaan kala tafaraaruqin waxay waafaqsan tahay wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu war xadhigga ilaahay cuskada idinkoo midaysan oo ha kala tegtegin oo ha kala tafaraaruqina aayadda inoo iman doonta halkan aynu kusii baraarujinaynayo munaasab ku tahay maxaa alla u yidhi ina aladiina faraquu diinahum wakanuu shiyaca lasta minhum fi shay inamaa amruhum ila allah uma yunabiuhum bima kanuu yafcaluun allah waxau ihi subxaanah kuwa diintooda kala geeyey ee diinta dhexdeedii isku khilaafay qoloba dhinac ula dhaqaaqday wa kaanuu shiyacan ee noqday ururo iyo axsaab iskhilaafsan oon midna mid bixinayn lasta minhum fii shay nebi maxamedow waxba kaga midmati beri baad ka too dayri kayihiin kuwaas inamaa amruhum ila allah arrinkoodu allun buu u bandhigan yahay uma yunabiuhum bima kaanuu yafcaluun dabeed ilaahay wuxuu uga warrami doonaa waxay samaynayeen oo ku abaalmarin doonaa imaamu shaatibi waxa uu ictisaam kusoo wariyey umu salama aayaddaa markay akhriday waa ooridii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam hooyadeen umu salama min ummahaati lmu'miniin aayaddaa markay akhriday waxay tidhi alaa ina nabiyakum qad bari'a miman faraqa diinahu waxtazab umu salama waxay tidhi alaa ina nabiyakum war hooyay baraaruga nebigiinnii qad bari'a wuxuu beri ka noqdoonu shaqo ku lahayn miman faraqa diinahu waxtazab ninka diintiisa kala geeya ee taxazub iyo axsaab fara badan sameeya nebigu beri buu ka yahay ilaahay baa sheeguu yidhi lasta minhum fii shayin waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan yahuud iyo nasaara laga hadlaya waa run yahuud iyo nasaaro waa laga hadlayaa oo iyagay dhaqan u ahayd diinta inay ku kala tagaan laakiin hadalka yahuud iyo nasaaro laga hadlayo aayaddu kuma koobna ee waa caam alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waxaa muctabarkii waa lafdiga caamka ah ee sababta gaarka ah ma aha tafaasiirta ahlulcilmiga haddaa u fiirsatana waxa weeye waxaad arkaysaa iyagoo leh ahlulkitaabkii yahuud iyo nasaarana waa ku rumoobayaa aayaadkani ummadda nebi moxamed cidda ka mid ah ee tafaraaruq iyo bidac iyo baadi u kala qaybsantana way ku rumoobaysaa aayaddu marka aayaddu ahlulkitaabkii waa ka warramaysaa oo waa ku rumoobaysaa cidda ummadda nebi moxamed ka mid ee ficilkoodoo kala samaysana way ku dabaqmaysaa waayo ilaahay waxau yihi walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wa kanuu shiyaca kullu xisbin bima ladayhim farixuun aayaddaas allah waxau yihi war mushrikiin ha ka mid noqonina oo mushrikiinta maxaa dhaqan u ah min aladiina faraquu diinahum wa kanuu shiyaca waxaa loo jeedaa mushrikiinta kuwii diintooda kala geeyey ee ururo iskhilaafsan oo iska horjeeda noqday kuwaa ha la mid noqonina maxaa aayaddaa laga fahmayaa yacni ha ku sifoobina sifaadkii mushrikiinta oo sifaadka mushrikiintu waa maxay altafaruqu fi ddiin waa in diinta lagu kala tago oo axzaab iyo shiica la noqdo khulaasadu waxa ay taho aynu kusoo koobaynaa waa aafo ummadda islaamka maanta haysata weliba dad badani ay la yaabayaan marka la yidhaho waa xaaraan xisbiyadu waa aafo ummadda haysata oo loo macaaneeyo o lagu ibtileeyey waa nooc imtixaan ah gaaladuna ay u sacabatumayso ay u qurxinayso laakiin khulaasadu waxa ay tahay diintii nebi moxamed ilaahay kusoo dejiyey waa ka beri in ummadda loo kala kaxeeyo axzaab laa siyaasaadka dunyawiga ah walaa dacwadda iyo diinta midna inay ku kala tagaan oo ummaddu isku khilaafto oo ay isku qabsato y waxa weeyaan birta ay isaga asasho ay midna midka kala bixin waayo wax bannaan ma aha ummadda ilaahay wuxuu ugu baaqay kulligood inay noqdaan yadan waaxida dabeed rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu kitaabkii towraad ahaa nebi muuse siiyey si uu nicmadiisa ugu taam yeelo nebi muuse wax walbana ugu caddeeyo ugu faahfaahiyo waxaanu rabbi caddeeyey kitaabka qur-aankaana inuu usoo dejiyey si dadku ay u raacaan oonay uga baydhin wax cudurdaarana aan loo helin waayo haddaan qur-aanka loo soo dejin lahayn waxay odhan lahaayeen dee kuwii horunbaa kitaabka loo soo rogay maannaka kitaabba aragnay marka xujadaasi si ay u go-do ayaa qur-aanka loogu soo dejiyey markii loo soo dejiyey ka baydheenna waxaa la tilmaamay dee inay yihiin dadka kuwa ugu dulmiga iyo xadgudubka badan allah waxa uhi qul waxaa tidhaha nebi allow tacaalow kaalaya atlu aan akriye atlu waxaa la yidhaha waa mudaaric majzuuma oo fii jawaabi alab fa'dii laga xadfay oo ficilka mudaaric ee fa'da laga jaray markuu dhaco jawaabu alab waxa lagu jasmiyaa alabka laftiisa marka atlu bay ahayd wowda waxaa loo jaray dee waa majzuum oo waa fii jawaabi alab qul waxaa tidhaha nebi allow tacaalow kaalaya atlu aan akriye eh maa kii xarama uu idinka xarimay rabukum rabbigiina calaykum korkiina uu idinka xarimay allaa tushrikuu ey laa tushrikuu bihi shay-a ha u shariig yeelina waxba haddii anta tafsiiriye laga dhigo ama waxaad usoo qadartaa aan idinku akriyo wixii laydinka xarimay iyo wamaa awjaba calaykum wuxuu alla idinku waajibiyey ilan waxaa soo socdaa ma'muuraad iyo manhiyaadba waa isugu jiraane dabeed markaa waxaad usoo qadartaa wasaakum ullah ilaahay wuxuu idiin dardaarmay anlaa tushrikuu bianlaa tushrikuu inaydaan ilaahay cibaadadiisa la wadaajin bihi alle shay-a waxba cidna inaydaan ilaahay la wadaajin oo u shariig yeelin ayaa alla idiin dardaarmay wa bilwaalidayni wa an tuxsinuu inaa u samafashaanna ilaahay waa idiin dardaarmay bilwaalidayni labadii waalid ixsaanan samafalid walaa taqtuluuha dilina awlaadakum ubadkiinana min imlaaqin ay min ajli faqrin faqri iyo baahi darteed ha u dilina ubadkiina naxnu anaka ayaa narsuqukum idin arsaaqayna idinka iyo wa iyaahum iyagaba walaa taqrabuu ha u dhowaanina alfawaaxisha macaasida foosha xun lee zinadu ay ka mid tahay maa dahara ka bedel wixii muuqda huwa maaga oo minhaa fawaaxishta ka mid a iyo wamaa batana wixii qarsoonaadaba ha u dhowaanina zinada in faaxisho lagu idlaaqana qur-aanku waa tilmaamay oo walaa taqrabu zina inahu kana faaxishatan wasaaa sabiila allah waxau yihi walaa taqtuluu hadilina annafsa naftii allatii naftaas oo xarama allah ilaahay uu xarimay ilaa bilxaqi xaq inaa ku goysaan mooye si kale ha ku dilina dalikum kiinaasaa wasaakum uu idin dardaarmay alleh bihi shaygaasuu idin dardaarmay lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu si aa u garataan oo u fahamtaan walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalal yatiimi agoonta xoolahoodii ha u dhowaanina ha cunina waxa ka xeel dheer ha u dhowaanina walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalal yatiim agoonka maalkiisii ha u dhowaanina ilaa bilatii ay ilaa biariiqati latii dariiqadii mooyaane hiya iyadu axsanu ugu wanaaga badan dariiqa ugu wanaaga badan mooye si kale ha ugu dhowaanina xataa yabluqa ilaa uu ka gaadhayo ashuddahu adaygiisa oo ay xataa yabluqa wayarshud ilaa intuu ka qaangaadhayo ee uu ka caqliyaysanayo wa awfuu oofiya alkayla miisida iyo walmiisaana miisaankana bilqisti cadaalad ku dhammaystira laa nukalifu ku kalifi mayno nafsan nafna ilaa wuscahaa karaankeeda mooye wax kale ku kalifi mayno waidaa qultum marka aad odhanaysaan ee hadal aad ku hadlaysaanna facdiluu cadaalad fala walow kaana haba ahaado almaquulu lahu aw calayh ka wax loo odhanaya ama lagu odhanayo ka loo markhaati kacaya ama lagu markhaati furayo ka loo kala xukumayo ama dadka la kala xukumaya haba ahaadaanba daa qurbaa dhowaansho mid u saaxiib ah yacni intaba way caam yeelaysaa hadday markhaati furi tahay hadday xukum tahay cidday arrintaasi khusaysaa walow haba kuu dhowaatee cadaaladda uun ku salee hadalkaaga wa bicahdi illaah ilaahay ballantiisana awfuu oofiya wa awfuu bilcahdi ina alcahda kana mas-uula waayo waa la isweydiin doonaa allah waxau ihi dalikum kiinaas ayaa wasaakum allahu idin dardaarmay bihi isaga lacallakum tadakaruun si aa u waantowdaan oo wax ugu qaadataan waana hada siraatii waxaa kaloo alla idin dardaarmay waana hada in kani siraatii jidkaygii uu yahay buu alla yidhi mustaqiiman xaal uu yahay mid toosan ee fattabicuuhu raaca jidkaa toosan oo walaa tatabicuu ha raacina assubula wadooyinka ka baydha oo fatafaraqa dee kolkaa haddaad subushaa raacdaan ay idinka halleeyaan oo idinka leexiyaan bikum idinka can sabiilihi ilaahay jidkiisaa toosan dalikum kiinaas ayaa wasaakum alla uu idin dardaarmay bihi isaga lacallakum tattaquuna likay tattaquu si aad rabbi uga baqdaan allah waxau yihi uma aataynaa dabeed waxaanu siinay muuse nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa baanu siinay tamaaman ay liajli itmaami nicmatina nicmadayada dhammaystirideeda aanu ku dhammaystirayno darteed baanu u siinay cala ladii kii korkiisa aanu ku dhammaystirayno axsana wanaagga falay waa muuse eh muusihii wanaagga sameeyey ee wixii la amray iyo xilkii loo dhiibay sideeda u gutay si aanu nicmadayada ugu taam yeelno ayaanu towraad u siinay iyo wa tafsiila caddayn aanu caddaynana darteed baanu u siinay likulli shay wax walba iyo wahudan hanuun dartii baanu u siinay dadka lagu hanuuninayo iyo wa raxmatan liajli raxma naxariis dadka loogu naxariisanayo darteed ayaanu u siinay lacallahum biliqaa'i rabbihim yu'minuun waxaanu u siinay lacallahum yu'minuun ay likay yu'minuu si ay u rumeeyaan biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa si ay u rumeeyaan wa haadaakani kitaabun kitaab weeyi kitaabkaas oo anzalnaahu aanu soo dejinay kitaabkaasoo mubaarakun la barakeeyey ee fattabicuuhu raaca oo wattaquu alla ka baqa ama iska jira xumaanta iyo mukhaalafada iyo inaa kitaabka ka baydhaan iska jira taasaa alla ka cabsiga keenayse lacallakum turxamuun si laydinku naxariisto an taquuluu waxaad ku cilaysaa anzalnaahu waa kitaabaanu soo dejinay maxaanu u soo dejinay an taquuluu lianlaa taquuluu si aydaan u odhan inamaa unzila waxaa lagu soo dejiyey uun alkitaabu ay lkutub kutubtii hore waa towraad iyo injiil iyo zabuur iyo waxa uun lagu soo dejiyey calaa taa'ifatayni laba kooxood oo min qablina annaka hortaayo ahay oo naga horreeyey waa yahuud iyo nasaare wain kunnaa can diraasatihim laghaafiliin wain kunnaa intu waa mukhafafa min athaqiila eh ay wainahu ina almra washa'na xaalkuna waxa uu yahay kunnaa waxaanu ahayn can diraasatihim kutubtaa akhrintooda iyo diraasadeeda waxaanu ahayn lakaafiliina kuwa moogan oon garanaynba waayo luqad aan luqadayada ahayn ayay ku qoraydoo dee luqadii cibriyada ahayd ee waxa weeye nimankaasi ay ku hadli jireen aw taquluu aw lianlaa taquuluu waxaa kaloonu kitaabka usoo dejinay ama si aydaan u odhan low annaa haddii annaka unzila lagu soo dejin lahaa calaynaa korka yaga alkitaabu kitaabka haddiina lagu soo dejin lahaa lakunnaa waxaanu ahaan lahayn ahdaa kuwa ka hanuun badan minhum iyaga faqad jaa'akum allay leeha xaqiiq ahaan waxaa idinku yimid bayinatun xujo iyo aayad cad oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay iyo wahudaa hanuun iyo waraxma naxariis faman adlamu haddaba yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badnee miman ruux kadaba beeniyey biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa beeniyey oo wasadafa canhaa ka jeedsaday ama dadka ka jeediyey sanajzi waxaanu ku abaalmarin doonaa aladiina kuwa yasdifuuna ka jeedsanaya amase kaba jeedinaya dadka can aayaatina aayaadka yaga suu alcadaab cadaabkiisa xun baanu ku abaalmarin doonaa bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshaha ay ahaayeen darteed baananu ugu abaalmarin yasdifuuna kuwa jeedsada ay ahaayeen ama dadkaba ka jeedinaya allah waxau ihi hal yanduruuna oo miya ay sugayaan ilaa an taatiyahum lmalaa'ika malaa'igta rabbi inay u timaado mooye ma wax kalay sugayaan aw yaatiya rabbuka ama rabbigaa u yimaado lifasli lqadaa si uu u kala xukumo aw yaatiya bacdu aayaati rabbik ama rabbigaa aayaadkiisa qaar kamidii ay u yimaadaan mooye ma wax kalay sugayaan yowma yaati maalinta uu imanaya bacdu aayaati rabbik rabbigaa aayaadkiisa barh kamidii maalintay imanayaan laa yanfacu ma anfacayo waxba u tari maayo nafsan nafna waxba u tari maayo iimaanuhaa iimaankeedu naftaasoo lam takun nafsada ku sifee jumlada naftaasoo lam takun aan hore u ahayn hiya nafsadu aamanat mid u rumaysan min qablu hore ay min qabli hadihi alaayaat aayaadkani intaanay u iman horteed naf aan hore u rumayn iimaan maalinkaa waxba u tari maayo aw kasabat amase aan ahayn mid ku shaqaysatay oo ku tabcatay fii iimaaniha iimaankeedii khayra khayr yacni naf aan hore u rumayn oo gaal ahayd markii hore kaafirad ahayd maantaan rumeeye anfici mayso naf markii hore mu'minad ahayd hase ahaatee iimaankeeda wax badan aan ku qabsan oo macsiyo iyo dembi badan gashayna maantaan toobad keenayaa waxba u tari mayso oo markaa lam takun aamanat min qablu waa annafsu lkaafira aw kasabat fii iimaaniha khayra waa almu'minu alcaasi allah waxau ihi qul waxaad ku tidhaha nebi allow intadiruu suga arrimahaa lasoo sheegay midkooduun imaatinkiisa wax kale maahee kuwaasun suga midkood inuu idin yimaado innaa anaguna muntadiruun waa sugaynaa aayaadkaa imaatinkooda allah waxau ihi ina aladiina kuwii faraquu kala geeyey diinahum diintooda ee ku kala tegay diintoodee ninba dhinac ula dhaqaaqay oo wakaanuu ahaaday shiyaca kooxo iyo axsaab fara badan oo iskhilaafsan kuwa noocaasa lasta maad ahaanin nebi moxamedow minhum iyaga kamaad mid ahaanin fii shayin waxba kaga mid matid beri baad ka tahay inamaa amruhum arrinkoodu wuxuu ahaaday un ila allah ilaahay xaggiisa mid loo bandhigayuun buu noqonayaa oo huma yunabi'uhum dabeed ilaahay wuxuu uga warramayaa macnaha ku abaalmarinayaa bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna kuwa sameeya man axadka jaa-a yimaada bilxasana wanaagga la yimaada falahu waxa uu leeyahay cashru amhaaliha wanaaggaa keliya ee uu sameeyey toban laabkeed ayaa uu leeyahay waa loo libin laabayaa waman axadka jaa-a la yimaada bisayi-a xaaladii xumaanta badnayd ama dembiga qofka la yimaadana falaa yujzaa lagu abaalmarin maayo ilaa milahaa sayi-adaa oo kale mooye wax kale lagu abaalmarin maayo hal xumaan unbaa abaalkeeda la marin ee loo libin laabi maayo xumaanta wahum iyaguba allow yidhi laa yudlamuun kuwa la dulmiyaya ma aha oo wanaagay sameeyeenna laga nuqsaamin maayo xumaan aanay samaynna la saari maayo abaalmarin ay lahaayeen laga nuqsaamin maayo cuquubo aanay mudanna korkooda la saari maayo allah waxau ihi qul waxaa tidhaha nebi allow inanii aniga hadaanii waayi hanuuniye rabbii rabbigay ilaa siraatin jid ayuu igu hanooniyey jidkaas oo mustaqiimin toosan diinan buu igu hanooniyey ka bedel siraatulmustaqiimka waayo hadaa labada mafcuulay qaadatay imika midna waxay u qaadatay si toosoo hadaanii yaa lmutakalimku waa mansuubu lmaxal oo waa mafcuulka hore rabbi waa faacilka hidaayadiiyo hanuunka siiyey ilaa siraatinna waa mafcuulkii labaad oo ilaah ay ku gaadhay marka siraad waa majruuratun lafdan wa mansuubatun maxallan lafdiga waa ka majruur maxalkana waa ka mansuub marka markaynu leenahay diinan ka bedel siraad maxalkeeda nasbada ah ayaa laga bedelayaa ee lafdigeeda laga bedeli maayo diinan diin ayuu ilaahay igu hanuuniyey dheh diintaasoo qiyama toosan qayimanna waa la akriyey millata ibraahim diinta ka bedel millata ibraahiima nebi ibraahim milladiisii ayuu rabbi igu hanuuniyey xaniifan xaal uu yahay ibraahim kii toosan amase xaniifan xaal uu yahay ibraahim kii kasoo iilanaya diimaha baatilka ah iyo shirkiga oo diinta xaqa iyo tawxiidka usoo iilanaya waayo aslulxanaf waxaa la yidhaha waa almayl waa leexashada walidalika alaxnaf qofka wagdaha le lugihiisu ay isku soo qalluucsan yihiin ayaa la yidhaha axnaf allah waxau yihi wamaa kaana ma ahaanin ibraahim weligii kama mid noqon min almushrikiina kuwa ilaahay cid kale ku lamaaneeya halkaa waxaa laga qaadanayaa sidii horeba inoogu soo martay aayaadkii ibraahim tawxiidkiisa ka warramayey wa nafyu lkowni almaadi yastagriqu jamiica alasminati almaadiya kownka maadigee la anfiyey maa kaana wuxuu qarqisanayaa uu koobsanayaa xilliyadii tegay oo dhan macnuhuna wuxuu noqonayaa weligii ibraahim shirki kuma dhicin oo xataa aayaadkii ina soo maray waataynu nidhi waxaa loo soo qadarayaa dee istifhaamu ahaadaa haadaa rabbi ey ahaadaa rabbi ama haadaa rabbii fii zacmikum albaatil laakiin marnaba shirki ma soo marin qul waxaad tidhaha nebi allow ina salaatii salaadayda iyo wa nusukii gawracayga iyo wa maxyaaya noloshayda iyo wa mamaatii dhimashadayduba lilaahi alle ayay u sugnaadeen allihii rabbilcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa laa shariika wax la wadaagaa waxaasoo dhan uma sugnaanin lahu alle wabidaalik arrinkaa waa tawxiidkaasi ayaana umirtu la i amray wa ana aniguna haddaan nebi moxamed ahay awalulmuslimiina kuwa hoggaansama ka ugu horeeye ugu hor hoggaansamayaan ahay waayo dee isagaa tawxiidkiiyo waxyiga lagu soo dejiyey isagaa dadka hanuunka u horseedaya ka ugu hor hoggaansamaya waa isaga kadibna ummadda ugu baaqaya waana sida daaciga iyo caalimka laga rabo inuu isagu xaqa ugu hor qaato dadkana uu tusaale iyo qudwo ugu noqdo waxaa kaloo laga qaadanayaa wa ana awalulmuslimiina ay min hadihi lumma almuxamadiya awaliyadani maaha awaliye mutlaqa ah ee waa awaliya muqayada waxaa lagu qaydayaa yacni ummatulmuxamadiyaha ka ugu hor hoggaansamaan ahay oo lama idlaaqi karo wax hoggaansamaba anaa ugu horreeyey ilan ambiyadii kaleo dham waa ka horreeyeenoo isagu khaatamu lambiyaai waalmursaliin rasuulkii ugu dambeeyuu ahaa marka islaamka iyo hoggaansanku waa ka horreeyey laakiin cidda uu hoggaansankan ugu horreeyey waa ummadiisii isaga loo soo diray dee isagaa ugu horreeyey qul waxaa tidhaha nebi allow agayra allah ma alla cid aan ahaynba abqii aan doonaa oo aan raadiyaa rabban min jihati rabbin ma waxaan rabbi ahaan iyo macbuud ahaan u raadiyaa cid aan alla ahayn walxaal miyaan cid aan alla ahayn macbuud ka dhigtaa huwa alleh rabbu kulli shayin shay walba rabbigiisa u yahay ma iyadoo alleh wax walba isagu uu rabbi u yahay ayaan cid aan isaga ahayn macbuud ka dhigtaa waan raadiyaa waa waxaan dhacay walaa tagsibu kasban mayso oo shaqaysan mayso kullu nafsin naf dhammaanteed shaqayn mayso oo camal ama dembi geli mayso oo galabsan mayso ilaa calayhaa korkeeda mooye cid kale ku kasban mayso oo macnaha naf walba waxay galabsato iyaduunbaa laga goynayaa oo u qoolan ee cid kale waxba yeeli mayso kullu nafsin bimaa kasabad rahiina naf walba waxay qabatay iyadaa u qoolan allah waxau ihi walaa taziru xambaari mayso waasiratun ay nafsun waasira oo waxa weeyaan sifa mawsuufkeedii maxduufiyae usoo qadar walaa taziru xambaari mayso waasiratun nafsun waasira naf dambaabtay qaadi mayso wisra ukhraa wisra nafsin ukhraa naf kaloo dambaabtay dembigeed qaadi maysee mid walba dembigeedunbay xambaaranaysaa uma ilaa rabbikum dabeed rabbigiin xaggiisa ayaa marjicukum ay rujuucukum noqodkiinu u ahaaday oo fa yunabi'ukum dabeed wuxuu idinka warramayaa oo macnaha idinku abaal marinayaa bimaa kii kuntum ahaydeen fiihi maaga takhtalifuuna kuwa isku khilaafa wa huwa rabbi alladii allaha weeyi jacalakum idinka yeelay khalaa'ifa alardi arlada kuwa isku bedelo u kala dambeeya allaha idinka dhigay ee jiilba marka uu taga jiil kale uu bedelaayo wa rafaca waa kor yeelay rabbi bacdakum barhkiin fawqa bacdin barhka kale korkooda ayuu yeelay darajaatin ay ilaa darajaatin darajooyin buu kor ugu qaaday oo waa idinkala sarraysiiyey madaxtinimadii baad ku kala sarraysaan oo maalkii baad ku kala sarraysaan oo caafimaadkii iyo cudurkii baad ku kala sarraysaan oo cuudkii iyo carruurtii baad ku kala sarraysaan wax walba ilaahay waa idinku kala sarraysiiyey oo ma sinidin oo talow maxaa laydiin kala sarraysiiyey liyabluwakum si uu alla idinku imtixaamo fii maa aataakum wuxuu idin siiyey waxaa laydin siiyey waad ku imtixaamantihiin ilaahay aayad kale wuxuu ku caddeeyey wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilaynaa turjacuun waxaanu idinku imtixaamaynaa sharka iyo khayrka labadaba waa fitna xagga yagaana laydiin soo celinayaa ninka dhibaataysan waa imtixaaman yahay talow miyuu ku sabri mise dhulku isla dhici ka loo nicmeeyey wuu imtixaaman yahay talow miyuu ku kibri mise ilaahay buu ku mahadinoo rabbi ayuu ku caabudi oo ku caasii maayo kulligeen waa imtixaamannahay nin walba xaalkiisu si uu yahayba allah waxau ihi ina rabbak rabbigaa nebi moxamedow sariiculciqaabi ciqaabkiisu waa mid uu deg deg badan yahay wa inahu rabbigaa lagafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista aayaadkan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay in dadkaas goodiga iyo hanjabaada loo soo jeedinaya ayaa alla waxa uu yidhi oo ma waxay sugayaan wax kalaba maahe in malaa'igtu u timaado mooye ma wax kalay sugayaan lababa waa lagu fasiray oo inay malaa'igtu ugu timaado liqabdi larwaax inay nafaha ka qabato oo markaa waxaa loo jeedaa malakulmawdkii iyo malaa'igtii kale acwaanta iyo kalkaaliyaasha u ahaa waxaa kaloo lagu fasiray ilaa an taatiyahum lmalaa'ika inay malaa'igtu timaado safan safan iyadoo ilaahay hortiisa saf u joogsanaysa oo wajaaa rabbuka walmalaku safan safantii weeyi aw yaatiya rabbuk ama rabbigaa inuu u yimaado mooyaane ma wax kalay sugayaan oo qiyaamada marka addoommadii maxsharka iyo bannaanka lasoo tubo ilaahay wuxuu ugu imanayaa lifasli lqadaa si uu addoommadiisa u kala xukumo halkan jalaalaynku waxa uu soo qadarayaa aw yaatiya rabbuka ay amruhu bimacnaa cadaabihi amarkiisu uu yimaado cadaabkiisa looga jeedo laakiin sida saxda ah ee caqiidada ahlusunna waljamaaca ay tahay lama awilayo waxna looma soo qadarayo ilaahay sidaa uu naftiisa ku tilmaamo uu ku sifeeyey sideedaa loo daynayaa oo ilaahay wuxuu u imanayaa inuu addoommadiisa kala saaro isagaa maalintaa xakam cadli ah marka maxaa kugu kalifaya aw yaatiya amru rabbik rabbigaabaaba yidhi aw yaatiya rabbuk waxba ha awilin sideeda u daa caqiidada ahlu sunnuhuna waxay qabtaa amiruuha kamaa jaa-at sifaadka rabbi siday u yimaadeen u socodsiiya waxba ha isku faragelinina waayo haddaad tidhaahda kayf ama waa sidee waad ku lumaysaa waayo ma garan kartid sifada majiyaga rabbi waayo gidaarkan waxa ka dambeeya aanad garan karin ma waxaad garan kartaa ilaahay sifada uu imanayo ma garan kartid laakiin waxaad ku daysaa aw yaatiya rabbuk kitaab kastana waxaad qaacido ka dhigataa maa salima kitaabun min khata'in ilaa kitaab ullah kitaabka alleh iyo sunnada saxiixa mooyaane wax ka nabad galay khata ma jiro oo sheekh kastoo caalimo oo rabbaani ah oo ummadda anfacay dee wuxuunbaa ka dhacay ilan haddii kale macsuum buu noqon lahaa marka had iyo jeer inakoo jalaaleynka kasoo qaadana macaanida iyo tafaasiirta oo isaga iyo sharaxiisa hoose futuuxaatulilaahiyaaba in badan ictimaadno oo intaasoo maquulaad kasoo naqlina haddana wixii qaldan dee waynu dhaafaynaa ilan qur-aan maahe waxaa la yidhi khud maa safa wadac maa kadar wixii saafiya ka qaada kutubta wixii leexdana dhaaf oo ha ku dhaqmin marka aw yaatiya rabbuka sida alla u yidhi u daah haddaad awisho oo hadhow alla ku yidhaa qiyaamaha markaad u timaado maxaad u tidhi aw yaatiya amru rabbik maxaad ku jawaabi haddiise tan la weydiiyo maxaad u tidhi aw yaatiya rabbuka jawaabtaadu waa cad ah oo waxaad odhanaysaa allahayow adaa yidhi aw yaatiya rabbuk sideedii baan ku daayey allahayow adaa yidhi wajaaa rabbuk sideedii baan ku daayey laakiin haddaad adigu taqdiiraad kale iska soo qaadato ood jeebadda kala soo baxdo halkeed ka keentaa lagu odhan marka naftaadana ha dhibin caqiidadaadana ha khaldin aw yaatiya bacdu aayaati rabbik ma waxay sugayaan wax kale inay rabbigaa aayaadkiisa wax ka midi yimaadaan mooyaane bacdu alaayaat waxaa lagu fasiray xadiidka nabigu sala allahu alayhi wasalam uu ku tilmaamay kamaa fi saxiix iljaamici min xadiidi abi hurayra laa taquumu saacatu xataa tatluca ashamsu min maqribiha saacadda qiyaamo dhici mayso ilaa cadeedu ay ka soo baxdo halka ay ka dhacdo fa idaa alacat cadeedii halkaa laga eegayay halkaa markay ka soo baxdo fa ra'aaha annaas dabeed dadkii ay arkaan rasuulku waxa uu ihi aamanuu ajmacuun kulligood waa rumaynayaa gaal iyo muslim nin walba waa toobad keenayaa waxa uu rasuulku yidhi fadalika xiina laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayra kaasi waa xilliga naf aan hore u rumayn aanu iimaan waxba u taray naf aan hore iimaankeeda ugu camal falinna towbadkeen aanu waxba u taray waayo albaabkii towbada waa la xidhay waxaa kaloo rasuulku yihi salى اllahu alayhi wasalam ina allaha yaqbalu towbat اlcabdi maa lam yugargir aw tadluca ashamsu min maqribiha ilaahay addoonka towbadiisa waa aqbalaa intaanay naftu halkaa un guriga isugu iman ama cadeedu halkay ka dhacda aanay kasoo bixin labadaa jeer albaabkii towbada ee ballaqnaa waa la banaday oo waa dhammaatay towbada waktigeedii ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay ummadda kala geysa diinteeda ee ku kala kacda ee kooxo kala duwan u kala kacda inuu nebigu beri ka yahay ilaahayna ku abaalmarin doono waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay siduu addoommadiisa ugu naxariisanayo bal u fiirsada wuxuu rabbi tilmaamay ninka wanaag sameeya toban jeer in loo labin laabayo ninkase xumaan sameeya ee weliba ka noqon waaya malagu wuu eegaya talow miyuu ka noqonaya hadduu ka noqdo waa laga masaxayaa oo wanaag baaba loogu bedelaya hadduuse ku adkaysto oo uu sidaa ku sameeyo hal xumaan unbaa loo qorayaa oo lagu abaal marinayaaye loo libin laabi maayo waxaa khasaaray markaa man halabat aaxaaduhu calaa casharaati ninka ay midhmidhkiisii ka xoog roonaato tobannaankii la libinlaabayay dee waa nin guuldarraysto marka horeba shaqi ahaa waayo ilaahay marka horeba raxmadduu inala doonayaa sidaasuu u libinlaabayaa wanaagga sidaa darteed ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi qofka wanaag ku hamiya wanaaggaa uu ku hamiyey hadduu sameeyo toban jeer baa loo libinlaabayaa haddii aanu xataa samaynuu hamigii un ku hayo wanaag baa loo qorayaa bal xataa haddaanu samayn mar hadduu niyoodayba niyadaa wanaag ugu qoran yahi hadduu sameeyana intaas oo jeer ayaa loo libinlaabayaa kii xumaanta ku hamiyey hadduu xumaantii uu ku hamiyey ka noqdo wanaag baa loo qorayaa haddii aanu ka noqon uu ku madaxdayguu sameeyo hal xumaan unbaa lagu abaal marinayaa bal hadda eeg marka xasanaadkii intaasoo jeer baa la libinlaabayaa sayi-adiina weliba waa lagu sugayaa haddaad isaga noqoto halkeedii wanaag baa laguu gelin haddaad ku adkaysatood samayso sayi-a keliyaunbaa lagugu abaal marine lagu libinlaabi maayo dalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa wallahu waasicun caliim waxaa ilaahay uu tilmaamay oo uu yidhi nebi moxamed oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigay wuxuu igu hanooniyey ji toosan oo millatu ibraahim ah waa diintii nebi ibraahim ee tawxiidka ku toosnayd shirkina aan shaqo ku lahayn ee ka fogeyd shirkiyaadka waxaa la yidhi waxaad tidhaahdaa salaadayda iyo gowracayga iyo noloshayda iyo dhimashadayda iyo tasarufaadkayga oo dhan allah iskale cidi lama wadaagto waxaa halkaa ka cad addoonka mu'minka ah tasarufaadkiisoo dhan inay waajib tahay ilaahay inuu baraxtiro cid kale aanu ku lamaanay gowraca maxaa gaar loogu xusay dee waxa weeyaan dad fara badan baa maanta odhanaya hebel baan u gowracay ama jin baan u gowracay laakiin gowracu sida salaada ilaahay u leeyahay ee cibaado uu yahay ayaa gowracuna cibaado u yahay oo waajibka uu yahay magac alle in lagu gowraco bismi illaahi allahu akbar ilaahay uun loo gowracon cid kale loola niyo haddii kale man dabaxa ligayr illahi faqad ashrak shirka ayaad ku dhacaysaa waxaa la yidhi nebi allow waxaad tidhaahdaa ma cidaan alla ahayn baan rabbi ka yeeshaa isagoo ilaahay rabbu kulli shay ah suurtagal maaha waa istifaam inkaari oo bimacna nafyi ah macnaha cid aan rabbi ahayn rabbi ka dhigan maayo weeye waayo waaba caqli daro iyo waxa weeyaan caqli la-aan rabbigii wax walba lahaa inta laga tago miskiin marbuub oon awood iyo xeelad iyo xoogta oona lahayn in gacmaha la hoos dhigto isaga wax la moodo waxa uu rabbi tilmaamay naf walba waxay galabsato iyada uun in laga goynayo oo cid kale aanay u xidhnayn walaa tagsibu kullu nafsin ilaa calayha nafina naf kale dembigeed inaanay xambaarayn walaa taziru waasiratun wisra ukhraa weligaa naf kale dembi ay samaysay cid kale ha ku qaadin maanta qabaa'ilka iyo reeraha maxaa ku badan ree hebel baa na waxaa naga dilay haye reerka yaa ka dhaqaaqa la odhan maayo yaa gacanta geystay miskiinkan ganacsadaha ama wadaadka ah maxaa uga dana dembiga ciddii gashay ayay waajib tahay in tallaabo laga qaado dee loo qisaaso laakiin iyagu waxay odhanayaanun ree hebel yaa ka dhaqaaqa waxba igama gelin kii dembiga galay ilaahay waxa uu tilmaamay in xaggiisa un loo noqonayo oo lays abaalmarin doono ilaahayna dadka uu ka yeelay kuwo isbedelo oo jiilba jiil uu ka dhaxlo dhulka waanu kala sarraysiiyey si dadka la ysugu imtixaamo oo kala sarraynta dadku waa ibtilaa waa la ysku eegayaa waxoogaa hantiya haddii lagu soo geliyey waa lagugu imtixaamaya waxba ha isqaadanno ha isdhigani haddaad imtixaaman tahay oo dhibaata ku haysato waa lagu imtixaamayaaye iska sabir waxaaba laga yaabaa sidani inay kuu khayroon tahay ina rabbaka sariicu lciqaabi wa inahu lagafuuru raxiim waa jamcun bayna targiibi wa tarhiib waxaa la kulmiyey jeclaysiinta dadka naxariista la jeclaysiinayo iyo cabsigelinta cadaabka lagu cabsiinayo waayo addoonku labadaa baal ayuu ku duulaa ama labadaa garaboo waa bayna alkhawfi waalrajaa dhinaca raxmadduu ka rajaynayaa dhinacna cadaabkuu ka cabsoonayaa rajada raxmaddu waxay u sababaysaa inuu camal saalixa sameeyo oo jannada uu ku helo cabsida cuquubaduna waxay u sababaysaa macsiyada inuu ka fogaado si aan loo cadaabin oo waxaa la isku xijisiiyey sariiculciqaabi wa inahu lagafuuru raxiim oo ilaahay siduu shadiidulciqaab u yahay ee sariiculciqaab u yahay ayuu gafuuru raxiimna u yahay marka labada waa la israaciyey nabi cibaadii anii ana algafuuru raxiim wa ana cadaabii huwa alcadaabu laliim allah waxau ihi nebi moxamedow addoommadayda u sheeg inaan ahay mid dembi dhaafis badan addoommadiisana u naxariista waxaa kalood u sheegtaa cadaabkaygu inuu daran yahay oon cidina qaadi karin marka u dhaxee labadaa bayna alkhawfi waalrajaa allah waxau ihi hal yanduruuna oo miya ay sugayaan dadku ilaa an taatiyahum inay u timaado mooye wax kale almalaa'ikatu malaa'igtu aw yaatiya rabbuka ama rabbigaa uu yimaado si uu ukala xukumo aw yaatiya bacdu aayaati rabbik ama rabbigaa aayaadkiisa barh kamidii inay u yimaadaan waa cadeedu inay halkay ka dhacda kasoo baxdee yowma yaatii maalinka uu imanayo bacdu aayaati rabbik rabbigaa aayaadkiisa barh kamidii maalintay imanayaan waa markay cadeedu halkay ka dhacday kasoo baxdee laa yanfacu ma anfacayo waxba u tari maayo nafsan nafna iimaanuhaa iimaankeedu waxba u tari maayo naftaasoo lam takun hore aan u ahayn aamanat mid rabbi u rumaysay min qablu ay min qabli ityaani alaayaat intaanay aayaadku iman ka hor naf aan rabbi hore usii rumayn maalintaa iimaan waxba u tari maayo aw kasabat ama aan ku shaqaysan oon ku tabcan fii iimaanihaa iimaankeedii aan ku shaqaysan khayraa khayr ama mu'minad haba ahaatee naf aan hore u camal falin maanta camalfal iyo tawbadi anfici mayso qul waxaad ku tidhaha nebi allow intadiruu suga ay axada haadihi lumuur arrimahaa lasoo sheegay wax kamidahuun suga inaa nagu muntadiruuna waa sugaynaa ina aladiina kuwa faraquu kala geeyey diinahum diintoodii oo isku khilaafay ee barhba uu dhinac ula dhaqaaqay oo wakaanuu ahaaday shiyaca axsaab iyo kooxo iskhilaafsan oo kala tagsan lasta maadahaani nebi moxamedow minhum iyaga ka mid ma tihid fii shayin waxba kaga mid ma tihide beri baad ka taho dadkaasi dayray kaa yihiin inamaa amruhum arrinkoodu wuxuu ahaaday uun ila allah alle xaggiisa mid loo bandhigay uma yunabi'uhum dabeed alla wuu uga warrami doonaa bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna kuwa sameeya man jaa'a ruuxa la yimaada bilxasana wanaagga ruuxa la yimaada falahu waxa uu leeyahay cashru amhaaliha toban laabkeed ayuu helayaa waman jaa'a ruuxa la yimaada bisayi'a xumaanta ruuxa la yimaadana falaa yujzaa lagu abaalmarin maayo ilaa milahaa iyada oo kale mooyaane xumaantii keli ahayd unbaa lagu abaalmarinayaa walxaal baa lagu abaalmarinayaa hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn oo wanaag ay sameeyeenna aan laga duudsiyeyn xumaan aanay samaynna aan dhabarka loo saarayn fadulmu yakuunu biaxadi amrayn imaa naqsu thawaab aw ziyaadat lciqaab labadaa midna ku dhici mayso in abaalmarinta laga nuqsaamiyaa waa dulmi in cuquubo aanay galabsan laga gooyaana waa dulmi labadaa midna ku dhici maayo ee nin walba wuxuu mutay unbuu marayaa qul waxaad ku tidhaha nebi allow inanii aniga hadaanii waayi hanuuniya rabbii rabbigay ilaa siraatin jid xaggii ayuu rabbi igu hanuuniyey jidkaasoo mustaqiimin toosan diinan ka bedel maxalka siraad ee mansuubka ah diinan diin baa rabbiga igu hanuuniyey diintaasoo qiyaman ama qayiman toosan millata ibraahim diinta ka bedel millata ibraahiima ibraahim diintiisii baa rabbiga igu hanuuniyey xaniifan xaalo uu yahay ibraahim mid diimaha baatilka iyo shirkiga kasoo leexanaya oo xaqa iyo tawxiidka usoo leexanaya wamaa kaana manuu ahaanin huwa ibraahim min almushrikiina weligii kuwa mushrikiintaa kama mid noqon qul waxaad tidhaha nebi allow ina salaatii salaadayda iyo wa nusukii gowracayga iyo wa maxyaaya noloshayda iyo wa mamaatii dhimashadayduba lilaahi alla ayay usugnaadeen allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa aladii khalaqa almowta walxayaa liyabluwakum ayukum axsanu camalaa nolosha iyo dhimashada labadaba rabbaa abuuray allaanay u sugnaadeen huwa aladii yuxyii wa yumiid isagaa waxna nooleeya waxna dila sifaadkaa isagaa iska leh allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa laa shariika lah allaha wax la wadaagaa uma sugna oo waxyaabaha la wadaagaa wabidalik kaa lasoo sheegay oo tawxiidkaasa ayaa umirtu lay faray wa ana anigu awalu lmuslimiin kuwa hoggaansama ka ugu horeeye ugu hor hoggaansamaan ahay qul waxaad tidhaha nebi allow agayra allah ma alla cid aan ahaynbaa abgii aan ka doonaa rabban rabbi ahaan ma cid aan alla ahayn baan rabbi ka dhigtaa waa maya marnaba ka dhigan maayo walxaal huwa rabbi rabbu kulli shay shay walba rabbigiisa uu yahay walaa tagsibu kasban mayso oo shaqayn mayso kullu nafsin naf dhammaanteed kasban mayso ilaa calayhaa korkeeda mooye wax kale yacnii naf kasta camal iyo shaqo qaban mayso ama dembi dembaabi mayso oo samayn mayso ilaa korkeeda mooyaane waayo dhibaatada ka dhalataa iyadunbay ku dhacaysaa walaa taziru xambaari mayso waasiratu nafsun waasira naf dembaabtay qaadi mayso wisra ukhraa wisra nafsin ukhraa naf kaloo dembaabtay dembigeeda xambaaran mayso uma ilaa rabbikum dabeed rabbigiin xaggiisa ayaa marjicukum noqodkiinu ahaaday oo fa yunabiukum dabeed wuu idinka warrami doonaa alleh bimaa kii kuntum ahaydeen fiihi maaga takhtalifuuna kuwa isku khilaafa ilaahay agtiisaa wariyaalla oo halkaasaa lagu kala baxayaa weeyi wa huwa rabbi alladii allaha weeyi jacalakum idinka yeelay khalaa'ifa alardi arlada kuwa isku bedbedelaya oo u kala hadhaya rabbi waa ka idinka yeelay wa rafaca waa ka kor yeelay rabbi bacdakum barhkiina fawqa bacdin barhka kale ayuu ka korraysiiyey darajaatin ay ilaa darajaat darajooyin buu kor ugu qaaday liyabluwakum si uu idinku imtixaamo fii maa aataakum wuxuu idin siiyey maal iyo madaxtinimo caydhnimo ama cudur ama caafimaad ama caruur wax alla wuxuu idin siiyaba si uu rabbi idinku imtixaamuu idin siiyey ina rabbaka rabbigaa nebi allow sariicu lciqaabi waa ka ciqaabkiisu uu deg dega badan yahay wa inahu rabbigaa lagafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online